أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axad ah ee taariikhdu ku beegan tahay afarlabaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kunafarboqoafartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana saakay kuwooda ugu waaweyn ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay weerar culus ku qaaday mid ka mid a xeryaha murtadiinta ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maleeshiyaadka murtadiinta lagula beegsaday magaalada muqdisho ururka kiniisadaha xabashida etoobiya ayaa markii ugu horraysay kala dhaqaaqay xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaasi etoobiya wilaayada islaamiga hiiraan ayaa suuq cusub oo si casriya loo dhisay ka hirgelisay degmada buqa qable ee wilaayadaas ehelada xildhibaan ka tirsanaa maamulka salibiyadda kenya ee gobolka wajeer ayaa shaki geliyey meydka ruuxa dowladda kenya ee ku sheegtay inuu xildhibaanka yahay mid ka mid a beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa shaaciyey in naf iyo maal ay ku garab istaagayaan jihaadka bariga afrika in ka badan boqol ruux oo shacab ah ayaa lagu xasuuqay dalka suudaan xilli dagaallo culus ay ka socdaan dalkaas hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha eelaay ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga ee degmada bulafulay ee wilaayada baay banaanbax looga soo horjeedo dil maleeshiyaadka riddada u geysteen sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowro diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaar garooba warkii caalamka oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay weerar culus ku qaaday mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose iyo faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo qarax maleeshiyaadka murtadiinta lagula beegsaday magaalada muqdisho waxaynu arrimahaas ka waraysanaynaa walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud jasaaka allaahu kheyran walaalka cabduqaadir rabbaani bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axadda taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kadib dugshadii salaadii subaxee saaka ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer oo kamid ah deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo fariisinkan ayaa difaac ama ilaalo u ah xerada weyn ee murtadiinta ay ku leeyihiin deegaankaasi ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowrjiha ka weeray fariisinka dagaalka marka muddo kooban uu socday maleeshiyaadka murtadiinta goobta fariisinka way isaga carareen ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay goobtaasi waxaana jirta dhimasho iyo dhaawac murtadiinta kasoo gaartay dagaalka culus ee saaka ka dhacay deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo dagaalkan waxuu walaalka rabbaani imaanayaa xilli maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen deegaanka bulo xaaji oo kamid ah deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo iyadoona mujaahidiintu dagaalkaasi ay kusoo qabsadeen khaniimo sidoo kale ay kusoo furteen maxaabiis muslimiin ah oo murtadiinta ugu xirnaa deegaankaasi saldhiga ku yaala iyadoona sidoo kale mujaahidiintu ay burburiyeen gebiaanba saldhigii murtadiinta ee deegaanka buloxaaji dhanka kale walaalka rabbaani waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax shalay murtadiinta lagula beegsaday gudaha magaalada muqdisho qaraxaas waxuu si gaara kaga dhacay xaafadda cali geedi ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxa uu qaraxaasi si gaara kaga dhacay goob iskoimaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar murtadiin ah inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay toddoba kale uu ku jiray sargaal murtad ah oo lagu magacaabo gaashaanle geni cagadadab oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta gaar ahaan qaybta waxay ugu yeeraan toddobaad waxaana la xaqiijiyay in sargaalkaasi dhaawaciisu yahay mid culus maalmihii u dambeeyey ciidamada mujaahidiinta waxay sii kordhiyeen weerada lagu naafeynayo cadowga allah ay ka fulinayaan koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo dhulalka muslimiinta ee ku jira gumaysiga saliibiyadda kenya wajihaadaku mubaarak maasanid walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow ururka kiniisadaha xabashida etoobiya ayaa markii ugu horraysay kala dhaqaaqay xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaasi etoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen maahir maxamed xafidahullah tan iyo xilligii ay bilaabatay etoobiyada casriga ah laga soo bilaabo boqor milinig etoobiya waxay siyaasadeedu si adag ugu xirnayd kiniisadda xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeyay siyaasiyiinta etoobiya iyo kiniisaddu waxa uu ahaa mid ku salaysan sidii la isaga kaashan lahaa cadaadinta ummadda muslimka ah ee bariga afrika kadib dhimashadii ku timid milinig waxaa talada dalkaasi la wareegay wiil uu awow u ahaa oo la odhan jiray liij iyaasu boqorkii cusbaa ee etoobiya yeelatay maadaama oo uu oromo ahaa asalkiisuna islaam ahaa waxa uu muujistay shacaa'irtii islaamka taas ayaana keentay in shirqool ay kiniisaddu ka soo maleegtay buuraleyda etoobiya in lagaga takhalluso iyaasu waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga halkaas oo lagu dilay liij iyaasu kadib waxaa talada la wareegay ninkii ay kiniisaddu soo caleema saartay oo ahaa xeelo salaase muddo dheer oo xeelo salaase gacan birah ku hayay etoobiya islamarkaana uu cadaadinayay dadka muslimiinta ah waxaa isagana dilay mingistu xeelo maryam kaasi oo ka bedelay etoobiya hanaankii hore ee boqortooyada islamarkaana u jeexay jid cusub inkasta oo mingistu iyo xukuumaddiisu soo saareen go-aan ogolaanaya in dadku diinta ay qaadanayaan ay xor u yihiin haddana weli waxaa jiray cadaadis sidaas darteed kiniisaddu weli waxa ay isku raacsanaayeen xukunka cusub ee mingistu waxaase xusid mudan in wadaadada kirishtaanka ah kuwada ugu waaweyni ay ka soo jeedaan labada qowmiyadood ee axmaarada iyo tigreega kuwaas ayaana magaca kiniisadda ku qaadan jiray dakhli ama dhaqaale aad u badan haddaba markii uu yimid maamulkii t b l f wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii weli waa uu jiray cadaadiskii laakiin sidii hore ee aadka u darnayd ee muslimiinta loo cadaadin jiray waxaa la odhan karaa waa laga khafiifiyey berigii hore waxaa jirtay kirishtaamayn qasaba laakiin intii t b l f talada haysay taasi may jirin waxaase gumaad gaar ah loo geysanayay soomaalida gaar ahaan jiddilkii iyo gumaadkii jeel ogaadeen haddaba intii uu abiy axmed qabtay talada etoobiya waxaa markii ugu horreysay furfuran uu ku yimid midnimadii wadaadada kirishtaanka etoobiya dagaalkii dhacay dabayaaqadii labada kun iyo labaatankii waxaa cambaareeyey qoyskii guddoomiyaha u ahaa ururka kiniisadaha etoobiya oo ka soo jeeday tigreega laakiin maadaama oo amxaaradu dagaalka qayb lixaad leh ka qaadatay waxaa go-aanka wadaadada ka soo horjeestay wadaadada axmaarada oo qowmiyadoodu taageero lixaad leh siisay abiy axmed taasi waxa ay noqotay arrin uguba oo lasoo daristay kirishtaanka etoobiya mar kale waxaa go-aan la yaab leh qaatay wadaadada oromada ee kirishtaanka ah kuwaas oo sheegay in aanay dib ilaaha ay caabudaan ugu baryi doonin af amxaari taabedelkeedana ay adeegsan doonaan af oromo ilaahooduna uu taa maqli doono waxaase kasii layaab badnayd markii wadaadada axmaaradu arrinkaasi gaashaanka u daruureen rabshado ay ku dhinteen tobannaan qof kadib waxaa arrinkii soo dhex galay abiy axmed oo qaboojiyey haddaba maalin ka hor oo taariikhdu ahayd shan iyo labaatankii oktoobar labada kun afar iyo labaatan waxaa wadaadada tigreega ee madhabta ortodhokiska ku dhawaaqeen in ay ka baxeen ururkii kiniisadda etoobiya taladooduna wixii hadda ka dambeeya ay gaar u noqon doonto furfuranka ku yimid xagjirkii ortodhokiska ahaa waxaay guul u tahay guud ahaan muslimiinta etoobiya gaar ahaan shucuubta dulman ee soomaalida ugu horreyso shukran akhwana maahir wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa suuq cusub oo si casri ah loo dhisay ka hirgelisay degmada buq aqab leh ee wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed xafidahullah munaasabadani oo ka dhacday degmada booqa qable ayaa ahayd mid xarigga looga jarayey suuq weyn oo ay wilaayada hiiraan ka hirgelisay degmada boqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan suuqaani oo loogu magacdaray al aqsa ayay wilaayadu waxay ugu talagashay in uu noqdo mid kor u qaada bilicda magaalada iyaduna suuqaani ay si weyn uga faa'iidaysan doonaan ganacsatada magaalada gaar ahaan dadka bannaanada wax ku iibin jiray ee qorraxda ku dhibanaa munaasabadii gebagabada suuqaani waxaa goobjoog ahaa ganacsatada magaalada odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ikhyaari waxaan u fadhinaa oo aan galabta isugu nimid furitaanka suuqa alaqsa suuqa ganacsiga ee laga hirgeliyey ee ilaahay noo suurageliyey in laga hirgeliyo wilaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable sida aad u jeedaan boorka meesha noogu qoran waa suuq dhinacyo badan ka kooban ee hadday tahay ganacsiga bagaashka ee ganacsiga ee hilibka ganacsiga qudaarta qaybo kala duwan buu ka kooban yahay ilaahay baana noo suurageliyey subxaanahu wa tacaala waxay tusaale u tahay cadowgana wax dhabarjab u ah islaamkana farxad u ah waxa ay tusaalaha u tahayna waxaa weeye dadka muslimiinta ah waxay u taagan yihiin diinta islaamka inay u khidmeeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay u khidmeeyaan cadowgeeda inay la falgalaan ay la howlgalaan in la faafiya ayadii oo ummadda macruufka in la faro noloshoodii adduunye waxyaabihii ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa loo kaashan lahaa oo loo kaalmaysan lahaa inaan la ilaawin waxay tusaale u tahay marka sida ay mas-uul ugu yihiin mujaahidiinta ama wilaayaadka islaamiguhu iyo dadkooda isku duuban in ummaddii loo adeega dhinacyadeeda kala duwan hadday diinteedii tahay mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo hadday adduunyadeedii tahayna mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo marka suuqaas qiimaha badan baa ilaahay nooga hergeliyey degmada buqa qable waa uu furan yahay suuqu waxaana ka faa'iidaysan doona mujtamac aad u kala duwan intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ka dhaqan ahaan in horumarka bulshada laga shaqeeyo ee iyadoo maanta cadowga alla tabaaraka wa tacaala islaamkii dhib ku haayo xamlaad fara badan ay jiraan maca daalika in bulshadii kaabayaalkeedii dhaqaalaha ama ganacsiga ee laga shaqeeyo ee dadka horumarkoodii iyo in maaragtay amaakin nabadda ay ku ganacsaan la sameeyo waa soo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay jazaahum allahu khayran xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan oo khaasatan wilaayadan islaamiga isu dhabar jibisay waa kaga mahadcelinaynaa intaa kadib waxaan leenahay intaa ilaahay meesha u qadaray inay ku ganacsato ilaahay kaga baqo meesha caamka ah ilaahay tabaaraka wa taala idin qoray inaad ku ganacsataan xaqa ay idinku leedahay meeshaasni gud oo maxaa ka mid ah xaqeeda nin walba guryuu leeyahay deegaanuu leeyahay meeshaas waa u ilaashtaa ku nacfinteeda iyo dayactirkeeda wuu ka dadaalaa laakiin mid hadduu biyo ku shubo mid hadduu qashin ku shubo mid hadduu qaribo intaa deegaanka dhan wuu qaribmayaa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala waxaa la sheegay oo ganacsiga ka mid ah waa qudaartii iyo hilibkii waxyaabaha haddaana nadaafad loo helin waxay imaanaysa meesha inuu isbedelo urteeda ama qurmuunka soo baxa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala in nadaafadda lagu dadaalo oo kula dardaarmi lahaa tani ayaa qayb ka ah dadaalada uu maamulka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan uu ku doonayo inuu ku hormariyo bilicda iyo waxsoo saarka degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan shukran akhwana yaasir ehelada xildhibaan ka tirsanaa maamulka saliibeedda kenya ee gobolka wajeer ayaa shaki geliyey meydka ruux dowladda kenya ku sheegtay in uu xildhibaanka yahay faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen ilyaas cabdulaahi xafidahullah qoyska xildhibaan yuusuf xuseen axmed oo ka tirsanaa maamulka saliibiyadda kenya oo ugu magacaaban magaalada wajeer ayaa shaki ka muujiyey in meydkii dhowaan laga helay halkaas uu yahay midka wiilkooda ehelka xildhibaankan ayaa warbaahinta u sheegay in meydkii dhowaan ay heshay dowladda kenya uusan ahayn wiilkoodii yuusuf xuseen axmed qoyska ninkan ayaa xukuumadda nairobi ku eedeeyey inay mermerinayso kiiska wiilkooda kaasoo markii hore ay rag hubaysan ka afduubteen gudaha magaalada caasimadda ah ee nairobi waxa uu warkan ku soo beegmayaa xilli kooxaha caafimaad ay ku sameeyeen meydkan baaritaanka d n e-ga iyagoona kadib qoyska u gudbiyey ribood sheegaya in wiilkan uusan ahayn midkooda sida xogahuba ay horay u tibaaxeen waxaa xildhibaankan ehelkiisa ugu wardambeeyey saddex iyo tobankii seteembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan isagoona xilligaas ku sugnaa xaafadda sowdsea ee magaalada nairobi halkaasoo la sheegay in kooxa ay si qasab ah uga kaxaysteen ugu dambeyntii familka yuusuf waxa ay sheegeen in booliska dalka kenya uu ka cagajiidayo baaritaanka kiiska wiilkooda ayna u muuqdaan kuwa doonaya in gebi ahaanba ay soo laabaan feelka ninkan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen ilyaas mid ka mida beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa shaaciyey in ay naf iyo maalba ku garab istaagayaan jihaadka bariga afrika walaalkeen bashiir muxuudiin abu ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waa kulan dowra ee berber socotay oo dhowaan ka dhacay deegaanka beledulaamiin oo ka tirsan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo loo qabtay salaadiinta culimmada nabadoonnada iyo cuqaasha beesha warday oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayadan dowradan oo socotay muddo laba maalin oo ay ku qaateen duruus sharci ah ayay ugu dambeyn beeshu ka niqaasheen madmadow ka dhex jiray kaasoo ugu dambeyn ay ka heshiyeen ugu horeenna waxaa madasha kulanka ka hadlay suldaan macali maxamed cabdi duuba suldaanka beesha wardey isaga oona faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaalaha ay ku heshiiyeen halkan marka waxaa ku tashanayay beesha wardeey wixii danteeda ah midda adduunyo iyo midda aakhiro waxay ka tashanaysa beesha waxyaalo madmadow un dhexdeeda jiray see u turraxaan bixin lahayd ee danteeda adduunyo iyo middeeda aakhiro iyo siday hor ugu sii jaanqaadi lahayd kitaabka ilaahayna ugu nusrayn lahayd beesha waxay marka ballanqaaday beecana ilaahay kula gashay inay kitaabka ilaahay subxaana watacaala u nusraynayso garabkana isqabsanayso oo ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa ay qaadanayso ayagoo u hogaansamayo wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu buu ilahay leey subxaana watacaala beesha midaasa isla qaadatay beecana way ku wada gashay waxaa kaloo beesha qaadatay waxyaalaha muxaramaadka ah allah subxaana watacaala uu naga xarimay xarakadana ee ka soo saartay xamlo ka soo saartay dadkana laga wacyigeliyey inay u hoggaansan tahay berina ay ka tahay insha allahu tacaala ummaddana oga digayso ayadana ay macnaha iska celinayso biidn illaahi tacaala beesha taasna way qaadatay waxay kaloo beesha isla qaadatay in ilaahay subxaana watacaala arlada ay ku nooshahay haddii ahaan laheyd meel walba ay degan tahay beesha xaggan kismaayo haddii ahaan laheyd iyo xagga meel walbaba ee beesha degto ama afmadow ama dhooble meel kasta ay degto beesha waxay ballan qaaday inay ciddi ida ka mid ah oo ku nool inay kitaabka ilaahay subxaana watacaala u nusraynayso nabadoonnada beesha warday oo goobta ka hadla ayaa ballanqaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika waxaanan ka tashanaynay sidaan u midoob lahayn sidaan islaamka u taageeri lahayn sidaan juhdi ugu bixin lahayn sida aan ma aragtaayo kuwan caratuurka ahoo axmed madoobe caratuurka u sidaan usoo dumi lahayn oon islaamka ugu soo xir lahayn ilaahay baa ku mahadsan waanan ku guulaysannay walaayadana waa nagu taageertay in badan bay iidana nafteeda nagu tajuudinaysay waxaa kaloon u sheegaya ummadaha kale oo deriska nala ah haddee sidaasoo kale inay midnimada iyo isku duubnaanta ay ka tashtaan muddooyinkanba maarata beesha waxay ka wada hadlaysay sida islaamka ay u taageeri lahayd oo dhankeeda aan looga soo geli lahayn waxaan ballanqaadaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka beesha inaan dhankeeda looga soo dhacaynin islaamka oo aan barkeeda cadow iyo gaal iyo gaala raaceen midna aan looga soo dhacayn insha allahu tacaala ayaan ballanqaadaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka beelaha kale ayagana oo dariskanada ahna insha allahu tacaala waxaan leenahay ayagana in ay sidaas iyo si ka fiican ayagana ay u soo qaabilaan islaamka kulankan ay yeesheen beesha warday ayaa qayb ka noqonaya kulamada qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga dalka ay u kala tartamayaan kaalinka ay ku leeyihiin jihaadka ka socda dalka iyo sida ay garabka ugu yihiin mujaahidiinta ka jihaadaya bariga afrika shukran akhuuna bashiir abu ayman in ka badan boqol ruux oo shacab ah ayaa lagu xasuuqay dalka suudaan xilli dagaallo culus ay ka socdaan dalkaas walaalkan cabdilqani maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xasuuq wadareed daran oo ay geesteen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee suudaan ee ay taageerto dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa laga soo calaamadeeyey tuulo dhacda gobolka jasiira shabakada aljaziira ayaa heshay muuqaalo deegaanka ah kuwaas oo muujinaya meydadka ugu yaraan laba boqol labaatan iyo afar qof oo rayid muslimiin ah kuwaas oo ay si bareer ah u dileen maleeshiya oo ka tirsan murtasaqada imaaraadka ah ee dacmu sariic loogu yeero xasuuqan cusub oo si gaar ah kaga dhacay tuulada halsariixa ee ka tirsan gobolka jasiira ee bartamaha waddanka suudaan ayay sidoo kale murtasaqada imaaraadka carabta dhaawacyo ugu geysteen ku dhowaad laba boqol oo kale oo rayid ah muuqaalada lasoo bandhigay oo ahaa kuwa aan la daawan karin ayaa muujinayay naxariis darada maleeshiyada iyo meydadka dadka shacabka ah oo bilqan hal goob maleeshiyaadka r s f ee imaaraadku dacmiyo ayaa caan ku ah xasuuqa ka dhanka ah dadka shacabka muslimiinta ah ee suudaan ku dhaqan
ربنا يجعلنا اصحاب اليمين ويجعلنا اصحاب الجنه ربنا يجعلنا اصحاب اليمين ويجعلنا اصحاب الجنه هؤلاء الشهداء هؤلاء الشهداء تعال تعال دي مجزره جماعيه دي مجزره جماعيه مجزره اي زول لا رصفه تصفيه بدون يعني ضرب عشوائي بدون اي يعني ما في تحكم ما في xasuuq wadareedkan lagula kacay dadka shacabka ah ayaa lasoo wariyey inay ka qayb qaateen maleeshiya oo ka tirsan fallaagada r s f ee imaaraadka hoostaga waxayna ku soo aadayaan xilli maleeshiyadan ay waajahayaan guuldarrooyin isdaba joog ah shukran walaalkan cabdilqani hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha eelay ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu u qabtay maamulka islaamiga degmada bulafulay ee wilaayada baay faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayadahullah
dowradan oo socotay muddo toban maalin ah waxay ka dhacday deegaanka labiley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada buulafullaay waxaana loo qabtay odayaasha dhallinyarada iyo haweenka beesha eelaay oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay codsiga iyo qabanqaabada dowradan waxaa iska lahaa ugaaska iyo waxgaradka beesha eelaay kutubada lagu akhrinayo dowrada iyo macallimiintii bixinaysa casharadana waxaa soo diyaariyey maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay waana iskaashii labada dhinac ay sameeyeen munaasabad qiimo badan oo dowradan lagu soo gebagabeynayay kana dhacday deegaanka labiley waxaa ka qayb galay culummo iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay iyo martisharaf kale culammada munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa allaha xifdiye sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim kelimad dheer ayuuna sheekha goobta ka jeediyey nabigaan sal l slam eray kullu nnaasi yadkhuluuna aljanna dadka kullishoo jinni galaayaan ilaa man abaa nanka jinnaada galawsha diidama saxaabadii ma erayna waa man ya abaa yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay oo janna galawsha ay diideen nabigaan sal l slam eray man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa nankii ani adeeco jidkii an qaada qaada dakhala janna jinni gale waman casaanii nankii caasiyo ikhilaafa ha faqad abaa jinna galowkaas usi diidi jinnaada jidkii nabab hamada nookihi kaasa raanun ugaaska beesha eelaay ee degmada buulafullaay ugaas aadan isaaq oo isagana dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey dowradan ay soo qabanqaabiyeen isagoona la dardaarmay dadkii dowrada ka faa'iidaystay yeeka eed baan faraxsagna hata kor hama mahaytan aduunyo saaka saaka leego ilaahay may ku rajeena in horan kor hada ku rajeen warwaadan eeda mahadsanin laakiin ilmaada haddan in koytay wallahi nin bilaan jidan in aftaynayan warmaadan uli luwaana kasaani geekan faa'iido wiina haysana taladaa talo laka guuraysa anagta hatan may fadaan ilaahay may ku rajeenahe inta khayr badan gal nasurin jiis ardaydii nasiibka u yeeshay inay dowradan ka faa'iidaystaan ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen bayaanu aqsaamu tawxiidi tawxiidkii aqsaamtis bayaaniyo wahiya halaahatun siduwaay towxiid alrububiyati towxiid aluluhiyati towxiid alasmaa'i wasifaat waay فروض الوضوء وهي ستة ليون غسل الوجه وجلد ومنه وجلد وشي المضة مضة والاستنشاق وكمدين وغسل اليدين قام إلى المرفقين حصل إلى القديرة ومس لما صوم جميع الرأس مدق لما تسلم ومنه ميك مدى الأذنان لقانا اللقب وغسل الرجلين لوين اللقي مع الكعبين كعبين إلى القديرة qormaalmay banafartay beryaalku oo tumanbeer doorini agriyaasi faa'iido badan faa'iido badan uuna ka koobsani wayba kadaradaana arkaanul islaam arkaanul islaami khamsatun shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muhammadan rasuulullahi wa iqaamu salaat wa iitaau zakaati wa soomu ramadaana wa haju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waa qayb ka mid a dowraad muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay gaar ahaan maktabka dacwada maamulka uu qabanayay qaar ka mid a qabaa'ilada muslimiinta ee degadeegaano hoos yimaada degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay shukran akhoona abu xasaan banaanbax looga soo horjeedo dil maleeshiyaadka riddada ay u geysteen sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya ehelada sarkaal murtadiinta ka tirsanaa oo dhowaan maleeshiyaad murtadiinta qayb ka ah ay ku dileen magaalada muqdisho ayaa shalay banaanbax ka dhigay magaaladaasi kaasoo looga soo horjeedo dilka murtadkaasi sarkaalkan maalmo ka hor la dilay oo lagu magacaabi jiray hanad axmed muuse ayaan ilaahi hadda la aasin ehelada sarkaalku waxay sheegeen inuu baxsaday askarigii dilka geystay ayna fakiyeen saraakiil murtadiinta ka tirsan nimanka gardaran oo gurigiisa fadhiya hortiisa oo isaga oo caawinayaa dilay iyadoo loo jeedayna dhaqaaqeen oo ciidan dawladda ka mida uu fiirinayo lama soo qaban lagalama hadlin cadaaladna saasaan ku weynay dad aniga hortay badan ayaa cabtay wax cadaaladana ma helin anna maanta cadaaladaa laguu samaynaya waa laguu soo qabanaya melihi dawladda dhanna way og tahay farjiyeerow ku jiraa maanta axaddaa la dilay bisha labaatankeed ilaa hadda fariishow ku jiraa madiinow ku xaraysan yahay lagama hadlin nolooma imaan ninkiina nolooma soo qaban wuxuu ku jiraa xildhibaanka yuusuf kabaale gurigiisuu galay se u sii ordaaya isagaa haya gurigiisoo ku jiraa duurka iyo meelahay ku hayaan wiilkeennana cadaalad looma qaadin dowladduna nina uma soo qaban ma- uma imaan meesha wax lagu dilo ninka sargaalka lagu dilo dowlad ma istaagin annagii oo istaal madiina ku hayna nolooma imaan cadaaladna dadka aniga iga horreeyaa heli lahaa anna ma hela ayaan ku idhi dilalka ka dhaca maleeshaadka murtadiinta dhexdooda ayaa inta badan waxaa laga soo wariyaa magaalooyinka cadowga uu ku sugan yahay taasoo ay u dheer tahay dilalka kale oo ay u geystaan dadka rayidka ee aan waxba galabsan jazaaka allaahu khayran akhuuna abu shayba ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowra diiniga u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waa laba dowr oo qayb ka ah dowraha taxnaha oo ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo horwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada ee bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqan wilaayada u qabanayaan islamarkaana ku barayaan arrimo fara badan oo muhiim u ah bulshada deegaanada habaasweyn iyo calwcarra ayuu maktabka dacwada dowruhu u qabtay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waxaana dowraadkan loo qabtay labadaas deegaan ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol iyo sagaashan ruux oo rag iyo dumarba leh muddo toban maalin ah ayay dowlaadkaani ka socdeen deegaanadaasi waxayna dadku ahaayeen kuwo baahi u qabay duruusta diiniga ah iyo muxaadaraadka kala duwan ee muddadaas lagu qaadanayay halkaasi waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada habaasweyn iyo ceelwacarra oo ka warbixiyey dowlaadkan loo qabtay siday ugu baahnaayeen iyo duruusta ay ku qaateen deegaanka beesweyn waxaan ku qaadanay toban maalmood dowro noo socotay waxaana ku qaadanay maraatibu diin arkaanu islaam arkaanu iimaan ixsaan macnaa laa ilaaha ila allaah arkaanu laa ilaaha ila allaah shuruudu laa ilaaha ila allaah nawaaqilu islaam oo tobana salaada bilaaw ilaa dhammaad ficil iyo qowl aan ku qaadanay walaayadan waxaan ka codsaynaa dowladaas in naloo soo celsho oo mar iyo laba iyo saddex nagula noqnoqo dad badana ka faa'iidi lahay waxay ahaato sharaaf eh, dadku dhan wuxuu noqon lahay dad mustaqiina oo diinta xambaarsan waxaa waaye deegaanka habaasweyn oo hoostaga degmada caalbuur waxaa noogu socotay dowras noo socotay toban maalmood waxaa waaye waxaan ka codsanaynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa dowladda inay noo soo celceliyaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad intaba maalmahan waxaa de- waxaana deegaanka ceelwacanri waxaa nooga socotay dowro toban maalmooda waxaa ka mid ahay casharka noo socday maraatibudiin maraatibudiin saddex waaye al islaamu waliimaanu walixsaanu al islaamu eh, shan waaye Eh, waliimaanu lix waaye Eh, al ixsaanu hal waaye sharu- waxaa la soo soo baro kalan sharuudu laa ilaaha ila allah walaayadan waxaan ka codsanaynaa dowladda inay nagu soo celido toban maalmood oo kale haddayse in kale noo awoodin annagoo waxyaabo badan ka fahanay inay nagu soo celido dowladda oo bishii mar noo timaado sanadkii laba jeer noo timaado saasaan walaayada ka codsaynaa haddaan casharada isku dayo ee, ma macnaha laa ilaaha ila allaahu macnaheedu laa macbuuda mid xaq lagu caabudaa ma jiro ee, bixaqin xaq lagu caabudo ila allahu calama kama arkaanu laa ilaaha ila allaahu ee, ee, laba waaye ithnaani laba waaye annafyu iyo walihbaatu Ee, kam shuruudu laa ilaaha ila allaahu Ee, shuruudeedu waa toddobo alcilmu ee, alyaqiinu alikhlaasu alsidqu almaxaba alinqiyaadu alqabuulu dowraadkan ka dhacay deegaanadani ayaa qayb ka noqonaya dowraad loogu magacdaray islaaxul mujtamaca kuwaasoo si taxnaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda aad buu u mahadsan yahay walaalkeen marwaan maxamed xafidahullah warbixintiisaas ayaa warkeena subaxnimo saaka u dambeysay dhegeystayaal tan iyo kulantideena dambe war ka lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir